bismi illaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan akhyaarta hawada naga dhegaysanaysa ay ku soo dhowaada barnaamijka caawo iyo daljiro habeen walba hadahan oo kale aad ka dhegaysataan efemyada daljir iyo intarnetka ciwaanka aan ku leenahay ee daljir dotcom waa khamiis labiyo tobanka bisha januari sanadka laba kun toddoba iyo toban qodobada barnaamijka caawo iyo daljir aad ku maqli doontaana waxaa ka mid a baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya ayaa maanta doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad iyo kan labaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya siyaasi cabdiraxmaan xoosh jibriil oo doorashadii maanta baarlamaanka ka dhacday ku tilmaamay fariin ku socota xasan sheekh maxamuud iyo kooxdiisa taasoo rajabeel siyaasadeed uu sheegay inay ku ridayso abaaro ba'an oo laga soo sheegaya deegaano ka tirsan gobolka sool xaaladdu halkee maraysa boocama iyo nawaaxigeeda waraysi ayaan idinka hayna guddiga gurmadka abaaraha fadhigoodu xamar yahay ayaa musharaxiinta xilka u tartamaya la kulmaya waxayna ka codsadeen inay bixiyaan lacaga ay kaga qayb qaadanayaan gurmadka abaaraha madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galeydh oo ka hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay daadejinta maamulka khaatumo iyo somalilan oo uu digniin u dirayo khudbad uu maanta jeediyey ayaad barnaamijka qaybaha dambe ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idiin hayaa barnaamijka caawiya daljir anigoo khadar cawlahaya istuudiyaha daljir ee buuhol idinka soo jeedinaya u diyaar garooba mar kale iyo barnaamijka caawo iyo daljir hagaag sidii qodobadaba aad ku maqlaysteen aan ku bilaabee maanta magaalada muqdisho waxaa lagu doortay guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka dowladda federaalk ah ee soomaaliya iyo guddoomiye ku-xigeenka labaad mahad cabdalla cawad ayaa loo doortay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka taasoo ka dhigaysa in markiisii labaad oo jagadan qabto guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaankana waxaa loo doortay cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ka mid ahaa afar musharax oo jagadaasi u tartamayey halka shalayto guddoomiyaha loo doortay maxamed sheekh cismaan jawaari haddaba doorashadii maanta dhacday waxaa warbixin nooga diyaariyey wariyahana xasan aykal doorashadan ayaa ahayd mid ka duwan midii lagu doortay guddoomiyaha baarlamaanka soomaaliya maxamed sheekh cismaan jawaari oo ka dhacday xarunta golaha shacabka ee magaalada muqdisho taasoo ka xamaasad badnayd wejiga koowaad ee doorashada ayaa musharaxiinta u taag musharaxiintii u taagneyd qabashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya waxa ay kala ahaayeen jaylani nuur iikara cabdiweli sheekh ibraahim muudey faarax sheekh cabdilqaadir khaalid macow cabdiqaadir siciid xuseen ciid iyo sidoo kale khadiijo maxamed diiriye sidoo kale doorashada guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya ayaa waxaa u tartamayay mushraxiinta kale ah cabdiqaadir sheekh cali bakdaadi mahad cabdalla cawad burhaan aadan cumar cabdilaahi xuseen cali cabdalla doctor xuseen cabdi cilmi cabdiweli maxamed qanyare cabdilaahi goodax bare ditoreso cilmi maxamuuda nuura cabdiweli ibraahim aadan ibi iyo maryan axmed haaruuna wareegii koowaad ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ayaa waxaa isugu soo haray musharaxiinta kale ah cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo ku hogaaminayay codad gaarayay boqol toban iyo koob coda halka faarax sheekh cabdilqaadir oo isna ku xigay uu ku hogaaminayay codad gaarayay sagaashan iyo afar cod khadiijo maxamed diiriye ayaa iyadana dhankeeda waxay heshay codad gaaraya toddoba iyo labaatan coda saddexdaasi musharax ayaa noqday musharaxiintii usoo gudbay wareegii labaad ee doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee golaha shacabka intaasi kadib waxaa lasoo gabagabeeyey doorashada guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya oo ay ku tartamayeen labada musharax ee kale ahaa xildhibaan faarax sheekh cabdilqaadir iyo sidoo kale xildhibaan cabdiweli sheekh ibraahim muudey waxaana ugu dambeyntii guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya ku guuleystay cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo helay codad gaaraya boqol lixdan iyo afar cod halka faarax sheekh cabdilqaadir uu helay sagaashan iyo saddex cod waxaana sidaasi ku guuleystay cabdiweli sheekh ibraahim muudey oo noqday guddoomiye ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka soomaaliya
dhammaan akhyaartii iyo asxaabtii igu dhiirigelisay amaba ka shaqaysay inaan tartamo oo aan u tartamo xilka guddoomiyaha ku-xigeenka koowaad ee baarlamaanka waxaan u mahad celinayaa intii taageerada badan ila taagnayd oo habeenno badan u soo jeeday oo sugaysay maanta oo kaleeto iyo farxaddan iyo wanaaggan inuu ka dhaco intii codka i siisay intii i taageertay intii wax ila qabatay oo dhan waxay iga mudan yihiin mahad iyo ammaan iyo kalsooni aad iyo aad ee u weyn sidoo kaleeto waxaan u mahad celinayaa inta aniga aan codka isiinin laakiin aad iyo aadoo ugu dadaashay inaanu codka iga fogaanin oo isla xaafadda leelageeye base intaasi kadib waxaa bilaabatay doorashada ah guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya waxaana ku tartamayey laba musharax oo kale ah mahad cabdalle cawad iyo sidoo kale cabdilqaadir cali baqdaadi mahad cabdalle cawad ayaa ku guulaystay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya waxaana uu helay codad gaaraya boqol toddobaatan iyo kow cod halka baqdaadi uu helay codad gaaraya siddeetan iyo siddeed cod sidaasina waxaa ku guulaystay xilka guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka soomaaliya mahad cabdalle cawad oo noqday guddoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamanka waxa weeye xildhibaanada sharafta leh inta weliba inta yadii hore kolleegiska iyaga ahaa waa isnaqaanaayo waxa weeye waa haddii laysiro gelgelayeyna xoogaha canaan ah iyo intii hore faraska orodka ha ka sii badiyo ayay ahayd laakiin xildhibaanada cusub oo da'yarta u badan xisaabtan bay la yimaadeen aan ku dooranne maxaan kugu dooranaa bay la yimaadeen su-aale aan weliga nala weydiin jirin maad ka kaaga doorataan idinku qofun baa dooran waxa weeye yacni dad runtii firfircoon ayaa baarlamaanka ku soo biiray oo aan aad iyo aad runtii ugu faraxsanahay waxaa la yidhi jawaabaha yacni wanaagsani ma ahee su-aalaha ayaa ka muhiimsan marka aad baa laysku su-aalay yacni himilada aan hiigsanayno ayaana la su-aalay sida aan yacni khaladaad horay u jiri jiray waxa weeye waa runtii waa layska canaantay waxaa la yidhahdaa constructive criticism marka wixii toostoosin ahna waa qaadannay inaan doorkan ka sii ficnaanaynaan rajaynaynaa xasan heykala radio daljir boosaaso aad baad u mahadsantahay xasan haykal haddaba doorashada maanta dhacday maxay uga dhignayd soomaaliya ama lagu tilmaami karaa ma yihiin musharaxiinta soo baxay kuwo dalka u horseedi kara isbeddel siyaasadeed su-aalahaas iyo kuwo kale waxaa daljir uga jawaabay cabdiraxmaan xoosh jibriil oo afartii sane lasoo dhaafay ahaa xildhibaan ka mid a kuwii wakhtigoodu dhammaaday weriye xasan haykal ayaa waraystay waxa uuna ka hadlayaa cabdiraxmaan xoosh jibriil in doorashadii maanta dhacday iyo tii shalayba ay fariin u ahayd kooxda talada dalka haysa ee damjideedu ugu yeedhay
doorashadii shalay ee maanta dhacday labadaba waxay ahayd doorashooyin xiiso weyn leh tii shalay waa aragteen professor jawaare ku guulaystay nin shaqada loo doorta israa'iila waayo khibrad weyn u leh weyla socod ah afartii sano lasoo dhaafayna si fiican u maareeyey khilaafaadkii jiray dowladda dad waxyaalo ku eedeynaya way jiraan laakiin waxyaalahaas an waxaan qabaa markii laisu geegeeyo intuu qabtaa ka fiican dabcan cabdirashiid xidig oo siyaasi aada loo yaqaana si fiican u sameeyey cambayn fiican lambar fiican oo la yimid waxay ka muuqataa in isbedel weyn uu soomaaliya hadda kasoo dhacayo ah inaan hal meel la wada gelin oo hal qaanad la wada gelin xidig markii laga guulaystay waa khudbey wuxuu yidhi waxaan ahay dadku u hiilinaayo isbedel doonka taasna aadaa loogu guuxay keliya ma aha baarlamaanka dhexdiisa laakiin siyaasiyiinta kaloo banaanka joogta ay kamid yihiin sideed iyo tobanka ilaa sagaal iyo tobanka murashixiin oo hadda ku midoobay isbedel samaynta oo la yidhaahdo golaha murashixiinta isbedel samaynta oo aan aniga iyo ra-iisul wasaare ku-xigeenkii hore ridwaan xirsi aan u nahay horjoogayaal ama ama maareeyaal aan u nahay waa soo dhaweeyeen maanta tii ka dhacdayna waa kasii darreyn oo sababta waxay ahayd isbedel doon dhab ah maanta ayaa la muujiyay sababtoo ah dadka maanta tartamaya waxay ahayd khadiijo maxamed diire maadaama khadiijo maxamed diire cabdiweli muude iyo fa xildhibaan faarax cabdiqaadir saad ogsoontihiin faarax cabdiqaadir wuxuu ku adkaysan yahay dowladda ama xulufada xukunka hadda haysay afarta sanoo soo dhaafay kuna tilmaaman inay fashil geliyeen wadankii dhinaca ammaanka dhinaca dhaqaalaha dhinaca musuq maasuqa dhinaca adeega meel walbo gaarsiiyeen fashil ayuu horboolo u ahaa marka xalayba ani waxaan soo geliyay markayda facebookaan soo geliyay brito waxaa la qaadi doona wax la yidhahdo washams waxaan lagu qaadi doonaa faalax abdulqaadir waana dhacday maanta cabdiweli muude ayaa guulaystay fariintii labaad waana aada waana gruubka la yidhahdo damanjadiid fariinta hore cabdikariim guuleed oo go-doonku ah hadda cadaado baarlamaankiisa ka hor yimid laga keenay muusin ka dhan ah xukunkiina laga xayuubiya fariinta labaad baxda labaad xasan sheekh ku dhacdana waa tan hadda faarax cabdulqaadir hadda waxaa noo haray un filinkaa noo haray labadaas waxay ahayn bursaliintadii ama filinkii previewgii waayahay xoosh jibriil filinka dhabtaa noo haray filinkaas waxaa ku dhamaan doonaa xasan sheega asxaabtiisa oo bilo soomaaliya ka baxaan wakti usbuuc ama toban beri gudaheeda natiijadii ka soo baxday doorashadii guddoomiyaha baarlamanka iyo ku-xigeenadiisa musharaxiinta maxay u kala muujinaysay waxay u kala muujinaysaa horta waxa weeye horta kow jawaari in la doortay horta waxay ku fiicneed maantana cabdiwele muuday la doortay waxay ku fiicneed horta waddanka waxay ka bixinaysaa mugdi sharciyeedkii uu ku jiray sebtembar tobankeedii ayaa madaxweyne xasan sheekh ay uga dhamaatay inuu madaxweyne yahay waddanka ilaa haddana madaxweyne meesha ku fadhiyo ahaa qoota qootaa si qoota qootaa oo aan madaxweyne dhaba aan ahayn oo aan sharci ku fadhinin maadaama jawaari la doortay ku-xigeen iyo ku-xigeen labaadna la doortay waddanka mugdi sharciyeedka waa ka baxay maxaa yeelay maanta waxaa madaxweyne ah oo kusimo ah maxamed cusmaan jawaari waxaana ah afhayeenka baarlamaanka cabdiweli muude ku-xigeenkiisana waa mahad cawad marka horta mugdi sharciyeedka horta waa ka baxnay horta taas waa mid midda labaadoo kasoo baxda waxay ahayd ninka la yidhaahdo xidig oo muujiyey inuu yahay nin siyaasi soomaaliyeed ah oo dad isu keeni karo oo dagaalami karo oo fikrad la imaan karo tan kaloo kasii xasaasi badan waxay ahayd shariif xasan sheekh aadan inuu sanadkii waxaan u malaynaya lix iyo tobaan lix iyo tobnaad inay tahay inuu u muujiyo ummadda soomaaliyeed inuu yahay ruugcadaaga ugu weyn oo siyaasadda soomaaliya sababtoo ah intuu soo baxay ayuu wax ku darsaday xidig inuu bedelo systemkii soomaaliya oo ahayd laba qabiil inay isku wareejiyaan prime minister iyo madaxweyne isagoo muujinaya cawashada digid iyo milif ay qabeen wakti fara badan oo ah wargeysan dhici karin wiil ama gabar soomaaliya reer digid milif ah inaysan haweysan karin inay madaxweyne ama prime minister noqdaan cabasho dhab ah waayo oo mar walba aan maqalno laakiin qofku uu istaage waa labadii kun iyo laba iyo toban uu istaage wuxuu keenay toddobaatan iyo toddoba cod isagoo cali khaliif wax ku darsaday sanadkan uu soo istaajiyey asagoo wax ku darsaday xidig sagaashan iyo toddoba uu keenay waxaan rabaa guuxaas u gudbay ummadda soomaaliya in la maqlay ayna fiican tahayna in laga wada hadlo ay noqoto munaaqasho oo qaran ah national conversation in laga wada hadlo arrintaas maadaama dastuurkiisa ku qorneen digli milif ma noqon karto madaxweyne ama prime minister dastuurka ma qoran dastuurka waxaa ku qoran qof kasta oo soomaali ah gabar iyo wiil meesha lalaan ka yimaadaan inay u tartami karaan jaga soomaaliyeed marka waxyaalo badan ay isbedeleen tan kaloo ugu sii daran oo leh yani saameyn qoto dheer yeelan doonto waxay tahay gruubkii la dhihi jiray damal jadiid inay u dhamaatay maanta ninka ugu weynaa oo ahaa madaxweyne ku-xigeen qarsoon aan dastuuri ahayn faarax cabdulqaadir madaxweyne madaxweyne ku-xigeen qarsoon oo aan dastuuri ahayn oo sharci darro ah ayuu ka ahaa meesha isagoo intaga haysan wax walba maamulaayo dhaqaalo maamulaayo baabuurra maamulaayo wuxuu raba waddan ka sameynaayo asaga xulafadiisa sharci darro ku joogaan maanta waxaa loo diray iskoola loo diray iskuol oo laleeyahay sharci darro dama ma soconayso waddankan inuu sharci ku socdaa waxaa noo hartay waxa waa hadda uun messagekaasna ama fariintaasna madaxweynaha loo diray oo ah wixii maanta meesha ka soo baxay inay tahay in madaxweyne xasan sheekh iyo asxaabtiisa inay uga dhamaatay ay lumiyeen kalsoonidii waddanka ay lumiyeen kalsoonidii waddanka inay lumiyeen waan ogeyn wakti badan aan ogeyn oo wiilka yaroo askariga ah oo jidka taagan oo oo dhahayo ciyaalkaygii qadama helin jaarka iskaga bixi kara guriga bankeeya waxa ah ayaa lagu fidsan doonaa ilaahay waxaan uga rajeynaa ummadda soomaaliya in madaxweyne kheyr qaba iyo tiim madaxweyne keliya importante maahe iyo tiim kheyr qaba oo waddanka inaansamata bixiyo inuu- inuu- inuu loo yimaado waayo xoosh jibriil een, guddoonada la doortay waxaa la leeyahay een, codadka ay heleen waxay een, daliil cad u tahay een, musharaxiinta een, u tartamaysa een, xilka madaxtinimo ee soomaaliya iyo codadka ay kala haystaan ma jirtaa een, arrintaas Eh, wax weyn ay sheegaysa malaha runtii Eh, waxa keliya ay sheegaysa un waxaa un eh, kii shalay waxay ahayd qabaa'ilo isku haystay jagada jagooyinka waaweyn Eh, siiba daarood iyo hawiyo Eh, labadana waa- shalay waxaan qabaa way ka mid isnaayeen eh, in jawaari la keeno oo oo oo- oo um- uma ahayn eh, mid eh, eh, hal qabiil keliya ay wawateen ahayn labadaba waa kamid sida shalay inuu jawaar yimaado ujeedada ka dambeysa waxay ahayd in la helo xasilooni siyaasadeed cabdiraxmaan xoosh jibriil oo xasaney kala u warramayay ayuu kaasi ahaa guddiga gurmadka abaaraha ee culimada fadhigoodu yahay muqdisho ayaa maanta la kulmay qaar ka mida musharaxiinta u taagan xilka madaxnimo ee soomaaliya kuwaas ay ka dalbadeen inay bixiyaan lacago lagaga qayb qaato gurmadka abaaraha maadaama ay ololahooda doorashada lacago badan ku bixinayaan sheekh nuur baaruud gurxan oo guddiga culimada hogaaminaya ayaa maanta la kulmay maxamed cabdilaahi farmaajo oo ka mid a musharaxiinta u taagan xilka madaxnimo waxaana uu farmaajo sheegay inuu diyaar u yahay ka qayb qaadashada gurmadka abaaraha waxaa halkaa ka hadlay sheekh nuur baaruud gurxan oo uu hadalka uga dambeeyey mudane farmaajo ilaahay baan eh, ku mahadinaynaa inoogu isu keenay goobtan innagoo ujeeddadeennu ay tahay dan guud iyo dadkii soomaaliyeed oo oon iyo gaajo u baaba'aya sidaan u badbaadin lahayn wixii aan ka qaban karo ilaahay baan kulankan ku mahadinaynaa marka labaadna eh, walaalkeen farmaajo sida diiran ee meeshan lainoogu soo dhoweeyey innagoo fara badan oo saxaafadeennii wadanna qaabka quruxda badan ee diiran ee soomaalinimada ama muslimnimada ah laynoo qaabilay waa arrin runtii eh, mahadnaq mudan waan ku mahadinaynaa wixii warbixin ahaa guddigan iyo qaabku u samaysmay eh, iyo dhibaatadu meeshay mari eh, labadaba waa laga hadlay Eh, sida xa- xaqiiqdu waxaa un weeyey soomaaliya oo dhan inay abaar ku habsatay waxaan isleeyahay marka sidii la rabay in looga jawaabo abaartaas loogama jawaabin hadda ka horna meelo badan baan ka sheegay doorashaa lagu mashquulsan yahay shilinkii la helo doorasha ku bixi marka mararka qaarkood waxaan isweydiiyaa oo hadde dadkiiba hadduu dhammaado yaa yaa madax loo noqon haddii dadkii gaajiya un u dhintaan waa arrin runtii naxdin leh damiirkii qofka soomaaliga ah ee weliba ragga mas-uuliyiinta ah ma garanayo siduu wax yahay waxaan si aan gabasho lahayn ugu mahad celinayaa somalilan iyo puntland shacban wa xukuuma shacabkoodii iyo xukuumadoodu gacmahay isqabsadeen waxay tabartooda ay badbaadin karaan inay iyo qurbo joogtoodaba inay badbaadiyaan bay go-aansadeen shaqo badan bay qabteen oo caadi aan ahayn way ku mahadsan yihin meeshan aad moodid inay dhibka badani ka jiro oon laguba baraarugsanayn miya ise waa la iska dhaga tiri Eh, cole- colayska caasimadiina ahoo eh, madaxdii qaranka u sarreysayna ay joogaan Eh, waxaad moodaa jawaabtii la rabay eh, inaanan laga bixinin En, inta badan aniga waxaa la ii wataa sheekh baa tahay wacdi oo dadka jeebkooda lacagta ka soo saar marka marka wacdigii haddaan wax yar sheego tan wacdi badanba uma baahno qof walba oo muslina wuu og yahay baahida jirta iyo arrintan oo kale qofkii wax ka geysta ilaahay agtiisa qiimaha uu ku yeelan qofkii ka geysan waayana hadda waa qof dambaabo ilaahay aakhiro wuu weydiin waxaad qaban kartay adoon qabanin aakhare ilaahay wuu ku weydiinayaa arrintu dhimashay mari xoolihii way dhammaadeen waxa hadda la sugi ilaahay hadduusan faraj keenin waa dadkii oo dhammaada oon iyo gaajo u dhinta dhib oon iyo gaajo in loo dhinto waa arrin xanuun badan innagoo wax ka qaban karin marka mar waan ducaynaynaa oo qofka murashaxa ah waxaan leeyahay ilaahay ha kuu sahlo waxa aada rabtid laakiin musaahamo fiican ka qayb qaadasho fiican ka qayb qaada mawduucan aan u soconno ama ha noqoto sidii hadda la sheegay adigoo ula hadla ciddii aada wax isleedahay waxbay tari karaan gudi iyo dibadba iyo wixii taakulood adigu aada bixin kartid xadiidku wuxuu yihi qofka muminka qofkii kurbo ka gooye ilaahay baa isagana kurbooyinkiisa adduun iyo aakharaba ilaahay baa ka gooye qofkii u kaalmeeya qof muumina ilaahay baa u kaalmeynaya oo gacanta qabanaya marka waa wax weyn inta badan bani aadmigu lacagta wuu jecel yahay laakiin waxaad ogaataan lacagtu waxaaba lagu helaa marka la bixiyo subax walba laba malag baa dhawaaqi mid wuxuu leeyahay ilaahay oo qofkii wax bixiya wax sii ka kalena wuxuu leeyahay ilaahu qofkii wax haysto bixin waayo baqayl noqdo ilaahu ka baabi'in aayadda qur-aanka waxay tidhi wamaa anfaqtum min shayin fa huwa yuklif waxaad bixisaan oo shay un ah intuu doonay alle ekaado bedelkiisa ilaahay baa keenay marka ballanqaadkaasaa jira marka la rabo inaad waxeshay waxbaa la bixiyaaba sideedaba kolkaasaad wax badan ayaad helaysaa waan ku faraxsannahay mar labaad sida halkana loogu soo dhaweeyey ayaan dhaweed jawaari baan u tagnayo lacag yar fiican buu na siiyey waan ku farxnay oo dhabarkaan ka taabano waxaan ihi soco insha allah waa muraadkaaga allah sahlo markuu qofkii wax kuusanna siiy muraadkiisa allagu sahlay waan ka baxay waan dhamay bismi illaahi raxmaan iraxiim ilaah baa horta mahad leh oo qadaray inaan halkan maanta isugu imaano annagoo caafimaad qabna waxaan rabaa inaan mahadceliyo oo kale guddiga qaranka ee gurmadka abaaraha oo runtii hawshaan culus isu xil saaray waktiga dhibka badan ee abaaraha ah ee lagu jiro runtiina waxaan aada ugu mahad celinayaa sheekh nuur baaruud iyo baafo oo runtii qaatay iyo howlwadeennada kale oo la shaqeeya ilaahay ajir xasan ilahay idinka siiyo runtii hawshaan isu xisaarteen waxaa keenay runtii sumcadda iyo sharafta iyo cisada aada dadka dhexdiisa bulshada ku leedihiin qof walbana uu idiin soo istaagayo runtii abaarahan waa abaaro soo nonoqda waxaa loo baahan yahay horta ilaahay inaan barino oon ilaahay u noqonno u toobadkeenno oo abaarahan soo noqnoqonaya oo sanad iyo ama sanad sanad dhaaf soo noqnoqonaya ay ku lo-aanayaan beerihii iyo xoolihii dadkuna ay ku barakacayaan runtii waxaa qeyb ka ah colaada dalka ka jirta maxaa yeelay adduunku waa isu gargaaraa waa laisu yimaadaa waa la iscaawiyaa marka ummaddii ku caawin lahayd iyo nidaamkii dawliga ahaa waxaa haleynaya colaada dalka ka jirta marka ilaahay colaadda hanaga dulqaado abaaraha waxaa loo baahan yahay qof walba oo soomaali ah inuu iska xisaaro saas darteed waxaan baaq u dirayaa guud ahaan ummadda soomaaliyeed gudaha iyo dibadda inta joogta ganacsatada soomaaliyeed iyo qof walba oo ilaahay wax siiyey inay u gargaaraan dadkooda waalaha ah oo nasiib darrada ku dhacday una naxariistaan una nasteexeeyaan dadkaas barakacaya ee qof walbana wuxuu awoodo oo karaankiisa ah uu ka geysto hawshaan waa ajar weeye inaan is caawinno inaan isu naxariisanno weliba waktigaan oo kale oo aada iyo aada u qalifsan marka khasab ma aha wax weyn in la bixiyo waxaan aaminsanahay weliba dadka qurbaha jooga oo dee xaaladooda nolosha ay iska fiican tahay hadday konton dhiibaan iyo hadday boqol dhiibaan waa lacag aruurtee noqonaysaa guddigaanna usoo usoo diraan maxaa yeele guddigan isagaasuu xilqaamay ee shaqooyinkoodii howlahoodii kasoo tegey marka inaan ugu duceyno ee wixii karaankeenna ahna aan ku kaalmeyno beesha caalamka waa saas oo kale ee runtii muddo dheer ayay ummadda soomaaliyeed kaalmeynayeen iyaguna waxaan ka codsanaynaa inay qeyb ka qaataan hawshaan inay qeyb ka qaataan walaalayaal waad mahadsantihiin ilaahay ajir hadin siiyo hawsha ummadda aad u haysaan dembi dhaafkeeda iyo ajirkeeda allah kulligeenna waa siiyo waana mahadsantihiin annagana wixii karaankeenna ah waa ku kaalmeynaynaa waxaan rajeynaynaa dadka kale oo marashaxiinta iyo kuwa dowladda ah naftigooda iyagaa jebe buuran saan is leeyahay inay ummadooda u naxaan maxaan ku idhaahdaa wixii loo baahan yahay mas-uuliyadoodana ay qaataan dadaalkan dhinacooda ay ka galaan waa mahadsantihiin walaalayaalow wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wahbad degmada boocama iyo deegaano ka tirsan oo hoos yimaada gobolka sool waxaa laga soo sheegayaa abaaro aada u daran guddoomiyaha degmadaasi xayle xasan shire ayaa dal jir la hadlayay wuxuuna ugu baaqay puntland iyo madaxdeeda iyo dowladda soomaaliya iyo cid kastoo ka qayb qaadan karta gurmadka abaaraha in dadka deegaanadaasi loo gurmado maxamed lakimaan oo ku sugan xarunta dal jir ee garowe ayaa waraystay bismillaahi raxmaani raxiim waxaan salaamayaa radio daljir loogu taagan danta bulshada puntland gabana gudbisa oo xalka dhabta ee ka jirta deegaanada puntland intaa kabacdi waxaan saaka rabaa inaa ila wadaagtaan inta codkayga iyo maqalka iyo muuqaalka garanaysa xaaladda degdega ee abaaraha ee ka jira deegaanka boocame nawaacigiisa iyo sool dhammaantiiba waxaa jirta in dadkii markii roon ka gaaday xagga bariga ay u guureen dadkii ka haray xaggaa ka haray dadka xoolaha waxaa kaxeeyey raggiibaa kaxeeyey waxaa dhulkaa ku haray maatadii maatadii hadday hartay waxaa la tegay haraar iyo gaajo deegaamadaas aan kormeerka ku tagnay ee nala kusoo dhagax tuuray markaanu dadkii u tagnay maadaama aanan maamulkii aanan ka tirsanay waxba uga wadin xaaladuna waxay sameeyeen waxaa kamid ahaa farritin kargafood mulal burqoday dan iyo aagga kudhaxeeya qurilay iyo aalkii oo iyadana xaalad yani ay ka jiro sidaa darteed degaan degmada boocana waxay samaysay inay dadkii alo way maqlaysaa waa ku maqlaya soco
inay degmada boocana waxay samaysay inay dadkii meelo kusoo ururiso hadda degmada lafteeda waxaanu kusoo xaraynay dad afar boqolah waxaanu la dejinay deegaanka xayra baxsho gargafood iyo buulal iyo dhulkaana waxaanu ku urinay dadkii laga guuray ee xoolihii ka guureen dhib weyn baa naga haysta dowladda puntland telefoon baanu intaa ku wada hadlaynaa wax ka yimi ma jiro marka laga reebo hadda ka hor xagga somaliland oo puntland uga yimaadeen waa tahay waxaanu aada iyo aada iyo aada uga xunnahay maamulka aanu ka tirsan nahay ee ku mashquulsan wax kale ee aan ummadiisii dadkiisii kasii jeeda waa tahay waxaanu far
dhawaan guddi abaaraha la sameeyey dowladda puntland samaysay culimo iyo dowladda mas-uuliyiin ka tirsan ay isugu jiraan ma waxaa leedahay deegaanka baacam iyo deegaanada hoos yimaada wax gurmadka abaaraha ma soo gaarin guddida abaaraha la sameeyey waa ka warhaynaa iyaguna waxay taadeen guddi hoosaad yahan la dhiso degmadana guddi abaarahaanu ka samaynay sidaa darteed guddida abaaraha marka laga reebo guddoomiyihii hore ee tigay ee mar soo gaaray deegaanka laba boodoodo biyahana ku caawiyey dadkaa ma jiro guddida abaaruhu mana ay wadaagin degmada boocame mana ay soo gaarin waxaana filayaa guddida abaaruhu dowladdaa wax u dhiibta ama hay-ado inaan waxbaba loo dhiibin sida ay noo sheegeen
waa tahay meelaha ugu daran hadda abaartu ka jirto oo dadku ay ka cabanayaan in waxba aan la soo gaarsiin oo aada tagteen sidaa sheegteen laydin soo dhagax tuurayey maxaa ka mid ah meelaha noo sheeg waa hawdkao dhan hawdkao dhan weeye sida faridin gargasood labariqoday duulal magaca meesha la yidhaahdo barooran meesha la yidhaahdo bal meesha la yidhaahdo sagaaralac meel la yidhaahdo aagaas oo dhan ilaa dan waa aagaas oo dhan waa isku mid waa isku mid wax biyaa oo hadda ku jiraana ma jiro ceelal booda booxna looga diraa ceelal ceel biyood ma laha miya meelahaasoo idil hawdka xagga hawdka ma laha ceel biyood ma laha ceel biyood nugaasha ceel biyoodna dadka nugaas waxay ku fiican yihiin biyoay haystaan biyahooday cabayaan xitaa hadday gaajoodaan laakiin hawdka wax biyaa ma leh waa tahay maxaa marka u diraysaan hadda dowladda puntland gobolkaas aad u matalaysaan mas-uuliyiinta sarsare iyo guddiga abaaraha ku aadan abaaraha ka jira gobolkaasi haddaad ku sugan tahay sol
wallaahi waxaan u dirayaa horta madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka waxaan leeyahay haddii dadku dhamaado dadka kuraasida lagu fadhiyayo kuraasida lagu fadhiyi maayo waxa weeye ta kale guddida abaaraha iyo qurbad joogta iyo ummad iyo hay-adaha caalamiga iyo eltooyada loogalka jiddi waxaan u sheegayaa xaaladdu inay s o s tahay ummadaasu inay haraad umu dhimanayaan in xaaladooda xun tahay in ayaan raashinaysan waxaan ka codsanayaa si deg dega in ummadda loo soo gaaro loogu yimaado dowladda puntland de waa ka warqabtaayo warqabkay u tarimaya laakiin waa u baaqayaa mar labaad baan u baaqayaa mar labaad baan u baaqayaa iyo mar saddexaad waxaa la ilaahay baa gargaar bixiya laakiin xaaladda aad bay u xun tahay
waa hagaag barnaamijka caawa iyo dal jir ayaan ku guda jirnaaye madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galeed oo maanta ka jeedinayay khudbad munaasabad ka dhacday magaalada buuhoodle ayaa sheegay in maamulka khaatumo ay dadejin doonaan oo deegaanada uusan gaadhin ay gaadhsiin doonaan wadahadallada ay somalilan kula jiraan ayuu ka hadlay waxauna maamulkaasi uga degay faragelin uu sheegay inuu dadka deegaanadaasi ku hayo oo ay ka mid tahay in dadka weli ay qaarkood u gacan haadinayaan isagoo ku goodiyey wadahadallada ay maamulkaasi la wadaan inay joogsan doonaan haddii sida ay iyagu rabaan aysan yeelin
hadda waxay leeyihiin maamul isaaq baa hoosu loo dejinaya war maamul isaaq hoosu dejin mayne dadkanu ha barteen inay iyaku isxukumaan miduun baanu anna ku ballan qaadaynaa wixii aanu hello ama abaar arrinteeda ha noqoto ama mashaariic ha noqoto meeshii maamul le unbaa la geyn karaa meeshii maamul meeshii maamul samaysata hadda ha dhowto hadda ha dhowto saddex dhardhaar ma noqonayso hadda ma noqonayso reer hebel baanu nahay oo khaatuma nama rabto war idinku wax noqda oo maamulka dhista oo aanu idinla dhisno haddaad dhisataan war wixii abaara intii guddi aanu meelahan ka ururin lahayn oo dadka loo dhiibaya aanu marba meel ku barana baranayno war ummad mas-uulah oo dhulkaa joogtaanu kala shaqaynaynaa war haddaynu haddii somalilan la heshiiyo war hay-adaha adduunkaa iman doona haddadan aynu joogno sahan bay dhulkan ku marayaan hadda lama soconno innagu waxaannu rabno inaannu la gola tagno buuhoodle waa yimaadeen hadda gaala madow baa timee gaalo cadcad inooma imane gaala madow baa warka uruurisay oo kuweennu ugu horreeyaan war meeshan maamul ma ka dhisan yahay maya maamul kama dhisna buuhoodle warka la gudbinayaa waa kaa war ma ka dhisan yahay xadrhadan maya war dadkaasu warkaasu ilka abeesana hoos ka xidhiidhsan war hal hay-ad hadduu gaadho inta kaloo dhanna iyagaa gaadhsiinaya war maamuladeenna inaynu maamulkeenna dhisanno oo haddii ha dhowta hadda waxay noqon war laba arrinba dadka waa kaga hadhnay waxbarasho waa kaga hadhnay hadda laabtana waxaynu u garaaci doonaa annaka nalama xukumayo war waa lagu xukumi haddaad jaahiliin tahay oo shacabkaagu uusan wax baran oo dhallinyaradaada wax la baran khasab baa lagu xukumi war haddaynan inaku maamulkeenna dhisan war mid kaloo socda oo lagugu khasbayo yaa inoo iman war maamulkeennan aan dhisanno soo laba qodob maaha war qodobka saddexaadna waxa weeye war mujtamac kasta dhallinyaradeeda yaa beddesha war hadda waxaanu isku mashquulinaynaa ma aqaano cabdishaafi iyo kayse iyo ninka la yidhaahaa mu- sheekh mukhtaar ma joogaan warooyin iskuullada secondary iskuulladan magaaladan buuhoodle ku yaalla iyo jaamacaddaas waayadanba hawshaanu haynay waxay tahay waxay tahay war iskuullada iyo macallimiinta ardayda iyo macallimiinta dhallinyaradeenna war in la uruuriyo war inay urur yeeshaan oo magaalo walba buuhoodlo oo kale ay yeelato ardayda ururkooda oo woodwood secondary school baa ka dhisanay ay yeelato oo xadhadan secondary school baa ka dhisan war kuwa ugu badan war dadka warsada war huteelada hargeysa waxa ugu badan ee hadda jiifaa waa dadkii reer sool iyo sanaag iyo cayn hadda qaarkood aan nasan oo garowa ka soo baxay yaa walle waddadanba aan soo marine waddadaa dheer maray oo toos hargeysa u galay war somalilan heshiis baa lala galay war iyo kay dantooda ku jirtaa war iyakaa ku tashaday inay dantooda tahay inay khaatumo la heshiiyaan war labaatan iyo shan sano yaa ragga meelahan dhuuhadhuuhaynayaa ay lacag ku qaadanayeen baabuur ku qaadanayeen gurya ku dhisteen haddana haddii la yidhaaho war in ku filan miyaydan qaadan waa naartii jahanamo oo kale waxay odhanayaan hal min masiid war isaayid wax kan ya hal min masiid mid hor lay rabaa war lama heshiin wada hadal baa bilaabmay inta ugu badan ee laysku qabanayo ee laga yaabaa in lagu kala kacana waa hadhsan tahay war hawshaa inaynu meel uga soo wada jeesanaynu u baahannahay warka ina gabay xayiraya war inala tol maaha war inala dan maaha war danta qoyskiisuunbuu ku aadi karaa waree dhammiyaynan taariikhda ka faa'iidaysanayn war hebel hebel baad u garanaysaane ilaa saddex iyo sagaashankii afar iyo sagaashankii hadday tahay etoobiya doorashooyin baa ka dhacayay niman baa jiray dhulkan u dhashay oo baarlimaanka sare ee adisababo ka mid ah oo dhulkan u gashay raggaa hadda na dhex ordaya yaa dagaal la galay waxay doorteen ma jeerteen walle kuwiibaa weli kuraasyada ku fadhiya hadda kiibaa haddana garowa waroy kiibaa garowa haddana jooga oo wiilkiisa wada oo hargaysana u socda war adhigii la sheegayey quluxquluxdii war dadkanu goormaynu hambaberaynaa n war goormaynu odhanaynaa war naga fadhiisa waxaan rabaa khaatumo annaku haddaanu nahay bulshadeenna bulshadeenna inaynu dhisannaan u baahannahay war waa kala daadsannahay war ummadahan waxa wada waa ururada bulshada waa da ummadda meeshaa degta dad ka soo dhex baxay hadda xukuumad maaha maamul maaha war waa kala daadsannahay war awal waxaa la fili jiray waxaa awal la fili jiray dadkan waxaa badbaadiyey weli waxaa u nool dadkii dhaqanka madaxdii dhaqankaa u nool madaxdii dhaqankaa u nool horay madaxdii dhaqankana meesha xaalkeedu marayso isuma sheegayno war ma caayayno war ma habaarayno laakiin war hadday iyaku bannaanka isa soo dhigaan oo xishoon waayaan oo ummaddan dembigay ka gelayaan ka xishoon waayaan war waxaa mudan bulshadeenna inaynu dhisanno war golo caaqil oo reer sool iyo sanaag iyo cayn baanu ku tala jirnaa inaanu dhisno war war war boqol iyo saayid caaqil baan leenahay war kuwa xulashiya oo iyaku isxushay yaan u baahannahay shirarkaa hore hadda haddaanu nidhaahno warka kan lix bilood ka bacdi aada maqashaan gola waxaa la dhisay cuqaal haa waxaa dhisay somalilan hadda waxay odhan doonaan arrimaha noogu culusi waa inaan maamul ina ku dhisanno oo magaalo walba iyo degmo walba iyo gobol walba aynu maamulkeenna ka dhisno war annakaa adisababa la tagnay wafdigaa geeyey waxaanu iyaka ka rabnay ciidanka buliiska ee xamar iyo ka garoowe iyo ka hargeysa waa buliiskooda mid walba qaramada midoobay u n d b u n d b baa mushaharkooda bixiya war ciidan haddaynu dhisanayno adduunkaynu u baahannahay wiilan wiilasha meeshan humbaalleynayaa war meelay ku og yihiin ciidan boliisiya waxay hadal hayaan oo ciidan boliis oo magaalo walba inta maamul laga dhiso maam maamul laga dhiso oo dadku ay dhistaan war magaalada xadhadan la yidhaahaan ka bilaabaynaa reer xadhadan inay maamulkooda dhistaan sabtidaa hawshaa la gudagelaya hadda maamulka halkaa laga dhisayaa maamulka khaatumo xildhibaano iyo wasaro iyo dad aqoon u leh way u tegi way kala talin laakiin reer xadhadan baa maamulkooda dooranaya iyakaa dooranaya war koob iyo tobanka qodob ee laga soo heshiiyey midda ugu dood badan ee kuwan meelaha joogee meel maamul lagu hayo jaamacad iska daaya elementary school dugsi hoose oo maamul lagaga hadlaya weligood may maqal war isagaa afarta madhaboodba ka jawaabaya oo anaa intaba gartay le'anna waxaan ahay garaad hebel warooy warooy maamulka inaynu dhisanno oo waa la dhisayaa kaa xadhadan oo waa la dhisayaa ka ballecad oo waa la dhisayaa ka xamar lagu xidh oo waa la dhisi doonaa dandan oo hurufadhi oo widhwidh oo geed dheer oo xidhxidh oo oo jiidan war dadkaasu maamulkooda iyakaa dhisan doona war ciddii ishortaagta ee hadda waxay leeyihiin maamul isaaq baa hoos loo dejinayaa war maamul isaaq hoosu dejin mayne dadkanu ha barteen inay iyaku isxukumaan miduun baannu anna ku ballanqaadaynaa wixii aannu hello ama abaar arrinteed ha noqoto ama mashaariic ha noqoto meeshii maamul le un baa la geyn karaa meeshii maamul meeshii maamul samaysata hadda ha dhowto hadda ha dhowto saddex dhardhaar ma noqonayso hadda ma noqonayso reer hebel baanu nahay oo khaatuma nama rabto war idinku wax noqda oo maamulka dhista oo aannu idinla dhisno haddaad dhisataan war wixii abaara intii guddi aanu meelahan ka ururin lahayn oo dadka loo dhiibayo aanu marba meel ku barana baranayno war ummad mas-uulah oo dhulkaa joogtaanu kala shaqaynaynaa war haddaynu haddii somalilan la heshiiyo war hay-adaha adduunkaa iman doona haddadan aynu joogno sahan bay dhulkan ku marayaan hadda lama soconno innagu waxaannu rabno inaannu la gola tagno buuhoodle waa yimaadeen hadda gaala madow baa timee gaalo cadcad inooma imane gaala madow baa warka uruurisay oo kuweennu ugu horreeyaan war meeshan maamul ma ka dhisan yahay maya maamul kama dhisna buuhoodle warka la gudbinayaa waa kaa war ma ka dhisan yahay xadhadan maya war dadkaasu warkaasu ilka abeesana hoos ka xidhiidhsan war hal hay-ad hadduu gaadho inta kaloo dhanna iyagaa gaadhsiinaya war maamuladeenna inaynu maamulkeenna dhisanno oo haddii hadhowta hadda waxay noqon war laba arrinba dadka waa kaga hadhnay waxbarasho waa kaga hadhnay hadda laabtana waxaynu u garaaci doonaa annaka nalama xukumayo war waa lagu xukumi haddaad jaahiliin tahay oo shacabkaagu uusan wax baran oo dhallinyaradaada wax la baran khasab baa lagu xukumi war haddaynan innaku maamulkeenna dhisan war mid kaloo socda oo lagugu khasbayo yaa inoo iman war maamulkeennana aan dhisanno soo laba qodob maaha
madaxweynaha maamulka khaatumo cali khaliif galeedh ayuu kaasi ahaa dalka ireland waxaa lagu soo gabagabeeyey tababar lagu xoojinayo dhallinyarada soomaaliyeed ee yurub ku nool tababarkan oo socday muddo sagaal maalmood ah waxaa wada bixinayay daladaha kala duwan ee benda iyo dalada abyene oo ah laba daladood oo inta badan mashaariicda ka fuliyo qaaradaha yurub iyo afrika dhallinyaradan oo tiradoodu gaadhaysa shan iyo soddon ayaa ka kala yimid dalalka finland ireland denmark norway u k iyo tababarayaal soomaali iyo ajaanib isugu jira oo ay kor joogto ka ahaayeen dad kale oo urura ka socday
bismillahi raxmaani raxiim maxamed waa ku salaamayaa adiga iyo farsamayaqaanada iyo shaqalaha daljir iyo dhammaan dhegeystayaasha meel walba oo ay joogaan halkan waxaa nooga socday kun iyo tobankii maalmood ee lasoo dhaafay shir loogu talagalay shir loogu talagalay horumarinta dhalinyarada soomaaliyeed ee qaaradda yurub ku nool shirka dhiisay particularly ururka udug association of ireland oo ka jira wadankan ireland xubinna ka ah dalada ururada qurba joogta puntland ee bayden shir koo iyo tobankii beri u dambeysay waxaa ka qayb galay dad kala duwan oo ka socday xarumaha dowladda sida baarlamanka wasaaradda waxbarashada iyo wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha waxaa kaloo yimid dad aqoon-yahanaa oo isku jira ajnabi tababarka waxaa bixinay khubro ka kala yimid wadanka portugal iyo wadanka finland waa tahay shirka waxaa ka qayb galay dhalinyaro soomaaliyeed oo gaaraysay soddon iyo lix oo ka kala yimid wadamada ingiriiska iyo finland sweden norway denmark iyo dad khubraa oo kaoo ka yimid finland iyo portugal dhalinyaradu waxay iskugu jireen habl iyo wiilal bay iskugu jireen dhalinyaradu waxay iskugu jireen dhalinyaradu waxay iskugu jireen waxayna ku barayeen ugu muhiimsanaa waxay ahayd sadiyada iyo waxyaabaha ay ka faa'iidaysan karaan bulshooyinkan ay u yimaadeen galbeedka ah inta ugu wanaagsan ay noqdaan dad firfircoon oo ka muuqan kara bulshooyinka beddelkoodiina waxsaarinka kana caagan falalkan hadda aadso aadka usoo badnanaya ay isu dhibaatayaan ama dhibaateynayo dhalinyarada soomaaliyeed oo hadda aada usoo kordhay sida dilka iyo xabsiyada iyo dhibaatooyinkan kale hadda dhalinyarada soomaaliyeed qaa ku nool ay wajahayaan sidoo kale waxaa la wadaagay laga dhiirigelinaya dhalinyarada caqabadaha taariibka waxbarasho la-aanta iyo sagsaaga waxbarashada oo laga haro iyo dhiirigelinta shaqooyinka marka runtii waxay ah waxaa program meelo badan laga fiirinayay oo dad badan oo kala duwan oo departamentiya kala duwan oo khara ay ka qayb galeen waxaan is leenahay waxay ahayd fursadii ugu horreysay dadka soomaaliyeed ay helaan ay meel iskugu yimaadaan iyagoona dhexdooda ku kala faa'iidaystaan dad kale oo khubraana runtii wax badan ay ka bartaan muhiimadii waxa weeye inaan soo saarno dhalinyaro soomaaliyeed oo noqon kara berrito hogaamiyayaashii ummadda insha allah wax badan
waa tahay dalada maaha shirka ugu horeeya oo qabato shirka kale ka horeeya baa jiray oo ku saabsanaa tahriibka sidoo kale inta badan qurbaha waxaa ku nool dhalinyaro kala duwan qaar gaangis weeye arrimahaasi waa laga hadlay sidaa ii sheegtay maxaa tallaabo oo laga qaadi doonaa dhalinyarada caynkaasi oo kale ah ama falalkaas amni xumada iyo daroogiska iyo gaangiska ku biira alow caqabadaha cilinta soomaaliyeed ku haysta kan qurbaha ah maan oo keliya caqabadan taariibta runtii aada u saameysay ah dhalinyarada dalku noole kasoo haajiraysa kuwa halkan ay u imanayaan halkan joogay ayaa masulkooda baadistooyin kuwaasi lamid aan wanaagsanayn inay ku lug yeeshaan dadka qaarkood inta badan aanu maxkamadaha ama tviyada ka aragno iyadoo dhalinyaro soomaaliyeed lagu eedeyn arrinta badan looga baran bulshada soomaalida mid waxa weeye shirkakan isagoo aan si gaara focuska keligiis loogu saarayn arrimaha taariifka waxyaabahan xoogga saarayna waxay ahayd dhalinyarada soomaaliyeed dhanka wanaagsan dhalinyaro soomaaliyeed ee kuwa kale oo inta badan ay ku dayan karayaan oo wacyiga ay ku nool yihiin ka faa'iidaystay oo yani noqoday dad firfircoon oo runtii sawir wanaagsan ka bixin karaya bulshada soomaaliyeed
waa tahay
waxaan isku dayanaa waa inaan inaanbaa wax badbaadi karaa laakiin waa in badbaadi loo saaro qof soomaaliya uu ku haweyn inuu soomaali yahay bulshadiisana wax tari karaya waa tahay adigoo aada umahadsan ma idiin qorshaysan tahay daladiina shirar kale oo daba socda shirarkan hadda ama siminaarada ama tababarada soo dhamaaday oo ku saabsan wacyigelinta dhalinyarada ee ku sugan gudaha dalka oo inta badanba naftooda halis geliya tahriib iyo waxyaabahaasna u bareera
runtii dhalinyarada soomaaliyeedna dardaaranka anfaraya idinka ah mustaqbalkii wadanka hogaamiyaasha beri la sugayey lagana filayo runtii inay badbaadiyaan ummadda dano ay u kacaan mas-uuliyadda baa nafteediina iyo dadkiina iyo dalkiina iyo diintiina wada ka saaran waxaan rajaynayaa inaynu aynu kudayanno bulshooyinka caalamka dhalinyarada u baday dhalinyarada soomaaliyeed waa cadadka ugu tirada badan ee bulshumada soomaaliyeed walo caqabado badan oo waxbarasho iyo shaqa la-aani ay runtii qaabsadeen waxaan rajeynayaa in dhalinyaradu maanta ay tahay qybulshada ugu firfircoon ay doonayaan runtii inay isbedel wanaagsan ay noloshooda ka sameeyaan kuwa soo taariiya arrintii hadda hadda ku xaminaya inay badaha soo maraan waxaan odhan lahaa wax weyne meesha taani ma soo jiraan nololka reer galbeedka dhalinyaradii markay joogteen runtii aad bay u dayacan yihiin dhibaatun baana saaran waxaan kuma dardaarmayaa in waxbarashada iyo diinta iyo dadnimada xoog la saaro iyo darinimada aynanu isku tashanno runtii cidaada in loo maqaani oon ilaahay aynu ma jirto mas-uuliyadaanina ka saaran arrintaas insha allah runtii in loo qumo aad baad u mahadsantiin waxaan umaad celinayaa weliye maxamed iyo dhammaan farsamo yaqaanada dalka intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa barnaamijkii caawiya daljira oo cawaysin kan idinkaga imaanaya stuudiyaha daljira buuhol barnaamijkan lamid intaan isku arkaynana nabadgelyo